xilli dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalku ay dadaallo xoogan ugu jiraan sidii meesha looga saari lahaa khatarta kalluumeysiga sharci darrada ah ee xeebaha soomaaliya ayaa dowlad goboleedka galmudug waxa ay sheegtay in tirada kiisaska la diiwaangeliyay ee kalluumeysiga sharci darrada ah ay hoos u dhacday xeebaha dowlad goboleedka galmudug dhowrkii sano ee lasoo dhaafay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badda dowlad goboleedka galmudug maxamed xasan axmed oo la hadlay radio daardheer ayaa sheegay in sanadihii ugu dambeeyey ay hoos u dhacayeen tirada kiisaska la diiwaangeliyey ee ku saabsan kalluumeysiga sharci darada ah waxa uuna sheegay in ay dowlad goboleedka galmudug haatan ka howlgalaan ciidamo ilaaliya xeebaha kuwaas oo si rasmiya hoos taga dowladda federaalk ee soomaaliya sida uu sheegay walaahi hadda waaba yaryihiin oo sidii hore waagii hore ay ahayd oo kale maaha dowladda federaalka ah waxay sameysay shatiyaal ay bixinayso ay ku sharciyeynayso kalluumada ayaga ah iyo sida loo kalluumeysanayo marka stiil badda soomaaliya waa iska bayla dowlad xoogan oo dee si guud ammaanka xebaha ilaalisahay ma jirto haddana galmudug waxa ay leedahay ciidan oo navy ah federaal ah biiskiisu uu yahay hobyo oo runtii shaqo badan ka qabta doonyaha ayaga ah iyo maraakiibta sharci darada ah ee ugu yaraan usoo dhawaada xeebaha galmudug sometimesna waa dhibaateeyaan kalluumaystada yararka ah oo ayaga mataqaanaa maraakiib iyo doonyo waaweyn ma haystaan volvoon yar iska qaataan dee sometimes way iska fogaadaan oo meel dheeray mataqaanaa maxoogaa kalluun ka doontaan waxaa macquula in dee la dhibaateeyo oo hadda alxamdulilah dee caqabadii burcabadeedka ma jirto haddana saasay tahay bulshada kalluumaystada ah deegaanada xeebaha ah khataro badan oo xagga kalluumaysta sharci darada kalama kulmaan runtii sanadihii ugu dambeeyey aada hoos u dhacday waxaan rajeyneynaa dhawaanba in mataqaanaa muxuu ahaa dowladda soomaaliya si guud galmudug iyo stateska dhanba in muxuu ahaa caqabadaha iyaga ah loo gudbo laakiin waa caqabad jirto waxayna ku xiran tahay dee awoodda markaa dowladda ay leedahay oo muxuu ahaa qofka kalluumaystaha waxaa laga yaabaa doontiisaas iyo iyo baraf iyo wax noocaas inuu qaato xataa hub uusan haysan marka doon weyn ama ama markab weyn marka uu shabaagii ka jaro kalluunkii maanta laga yaaba inuu dubanaya inuu ka qaato doontii mataqaana inuu ka dhibaateeyo isagoo dhahaya burcabadeed oo kaleeto marka caqabadaha si gudaas ka jiraan laakiin sanadihii ugu dambeeyey aada hoos ugu dhacay labada gobol ay galmudug ka kooban tahay ee galgaduud iyo mudug ayaa ah labaduba laba gobol oo leh xeeb aada u dheer taas oo kalluumaysiga ku wacan